intii aanu puntland joognay waxaanu la kulanay madaxweynaha puntland doctor cabdiweli waxaan kaloo la kulanay madaxweyne ku-xigeenka waxaan la kulanay mxuuaha golaha wasaaradda qaar kala kulanay guddiga joogtada ee baarlamaanka waxaanu la kulanay bulshada rayidka waxaanu la kulanay counter bartiga oo ah guddiga doorashooyinka ee puntland dhammaantood faker ayaanu isla qaadanay wada shaqayn ah aad ayayna dhammaantood ugu mahadsan yihiin sida ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay fakerka aan wadno ay ugu riyaaqaan dadweynaha soomaaliya meelay joogaba waxaanu ogeysiinayna gaarsiinaynaa guddiga mxuu ahaa doorashooyinka ee qaranku inuu u tafadxaytay si waddanka kan uu uga baxo ee nidaamka ragaadiyey ee inta badan uu ku soo jiray sidaas ayaanu meesha tan u nimid sidaasna waana la qaatay shacbiga reer puntland aad bayna ugu mahadsan yihiin